deeqdan raashinka oo isugu jirtay bur bariis saliid iyo timir ayaa la gaarsiiyey qoysas danyar oo ku nool degmada xamarweyne ee gobolka banaadir deeqdan ayaa ka timid ciidanka talyaaniga waxayna ugu talagaleen walaalahooda danyarta ah dadka deeqda la gaarsiiyey ayaa ahaa qoysas danyar iyo aqoon u badan xiriiryaha cutubka ciidanka talyaaniga maxamuud xuseen ayaa ka waramaya deeqdii waxyaabaha ay ka kooban tahay inta oo aan ku bixinayna deeq yar oo kooban oo ka timid dowladda talyaaniga taasoo soo martay cutubka ciidamada talyaaniga oo simig i t n c c simig soomaaliya soo martay taasoo shalay xaflad yaroo kooban lagu sameeyey aeroboorka oo gudoomiyey goobjoogka ahaa maantana aan u imaanay ilaa iyo boqol qoys in la gaarsiiyo macaawino yaroo kooban oo ka kooban bariis bur iyo saliid iyo sokoor iyo digiir iyo caano waxyaabaas ka kooban gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cabduqaadir maxamuud cismaan iyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir sahre maxamuud cumar ayaa si wadajir uga mahadceliya dowladda talyaaniga deeqda ay soo gaarsiiyeen waxaa deeq aan ka helnay dowladda talyaaniga oo kala soo shaqeeyey oo ammaanteeda leh gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada gudoomiyaha degmada iyo maamulkii kala shaqeeyey ilaahay kheyr ha ka siiyo waxaan helnay boqol qoys oo danyar ah raashinkood deeqdan ee ugu talagashay dowladda itaaliya deegaanka degmada xamareen waxa degan oo danyarta ah danyartana binaadan waaye waa boqol ruux oo qoys walbana tiro u dhigmo ugu yaraan gaarsiisan yihiin shan boqol oo ruux shantaas boqol oo ruux oo maanta oo ku ceyshayaan raashinkan waxaan kaga mahad celinaynaa dowladda talyaaniga qoysaska la gaarsiiyey deeqda raashinka ayaa ah qoysas danyar u badan oo ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka